wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ku qabatay munaasabad lagu furayo garoomo cusub oo dib u dayactir lagu sameeyey kuwaasi oo loogu talagalay in lagu ciyaaro kubadaha tayniska iyo basketboolka islamarkaana laga hirgeliya xarunta soos ee degmada heliwa munaasabadda furitaanka waxaa goobjoog ahaa agaasimaha soos villa jildren mudane cabduqaadir dhaqane xildhibaano mas-uuliyiin ka socday wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya iyo qaar ka mid ah guddoomiyaasha xiriirada agaasimaha soos villa jildren mudane cabduqaadir dhaqane ayaa ka warbixiyey heerarka uu soo maray dhismaha garoomadan maanta waa maalin ciid ah maalin sharaf inool ah oo aad noogu weyn waxaa isku soo beegmay ayadoo ciid ay tahay oo farxaddii iyo damaashaadkii ciidda aan ku jirno iyo inaan garoon casri ah oo oo afar qeybood oo ciyaaro kala duwan lagu ciyaarayo ah maanta wasiiradda ay xarigga nooga jarto taas farxad weyn ayay noo tahay sacaadat wasiir garoonkan waxaa la dhisay xilli soomaaliya aysan garoomo badan aysan ka jirin oo weliba aad qabti markii ay bilaabatay muddo dheer ayaan ku soo moodnay waa adigaaba taariikhda iiga badiyo oo markaas aniga dalka ma joogin adaa dadka ku ciyaari jiray ka mid ah farxad weynay noo tahay garoonkii oo dib u burburay haddana dib u cusboonaysiin aan ku suubinay aan haddana bulshada soomaaliyeed ugu talagalnay garoonkan waxaan ugu talagalnay caruurta iyo jiilka cusub soo kacayo gabdhaha iyo wiilasha dhammaan inay halkan ay ku bartaan afartaas ciyaarood oo ah basketboolka volleyboolka tenniska iyo handball afartaas ciyaarood si professional ah sida casriga ah hab caalami ah ayuu garoonkan cabirkiisa ugu filan yahay aad iyo aad ayaan uga mahadcelinayaa wasaaradda iyo guddiyada noo ballanqaaday inay taageero buuxdo na siinayaan wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya marwe dahabo suus maxamed oo dahfurtay garoomadan ayaa ballan qaaday inay taageeri doonto xaruntan sida tababarada iyo qalabka ciyaaraha bahda isboorti meel kasta joogtaan dal iyo dibad waxaa idin lehe waxay rabaan isboorti dhallinyarta soos joogto iyo isboortigooda iyo guddoomiyooda in la garab qabto hadda anigas garab qabanane wax kasta guusha waa gaaraynay guddoomiyahana ballanqaadoo sameeye hay-adaa inoo ku xidhaa qalab agab waxay rabaan teenis ahaad wax kasta inay siinayaan guddoomiyaashana way ballanqaadeen anigana waxaan ballanqaadaynaa guddoomiyaha anigoo garabsanayno iyo wasaaraddayna tiimka isboortidna ma kala harayno garabaa idinku nahay garoonkan afarta ciyaarood lagu ciyaaraya afarteenna aada ugu faraxsannahay oo hal meel waa idiin soo dhaweynaa waana idinku faraxsannahay waxaan leejira jooga garoon kalo mid ah garoon kaloo dhasaajir oo dhisaysin garabkiinaa nahay waxaan soo kormeeraynaa nageynaysaa ciyaalka meeshay ku xahaysan yihiin waana isoo tusaysiin waana maasantiin garoonkaana waa noo furan yahay magaalada dadka joogoo soos imaada waa hooyiga isboortiga burburkii kadib meesha laga aasaas inta waa intaasaa idinkula dardaarmaa xaruntan ayaa noqon doonto meel carruurta iyo dhallinyarada daryeelka soos ay ka heli doonaan madadaalo horumarka iyo isdhexgalka bulsho iyadoo la filaya inay door muhiim ay ka qaadan doonto horumarinta ciyaaraha iyo fayadhowrka dhallinyarada